maxadka s w b oo laga leeyahay dalalka jarmalka ayaa qoray warbixin uu kaga hadlayo tirada ciidamada itoobiya ee ka baxsan kuwa u diiwaan gashan shisheeyaha admis ee duulaanka ku jooga soomaaliya macadka oo ka faaloonaya ciidamada dheeraadka ah ee itoobiya kusoo gurtay soomaaliya ayaa sheegay in toban kun oo askari oo ka tirsan ciidamada xabashida itoobiya oo aanan ka amar qaadan midowda afrika ay ku sugan yihiin magaalooyin dhaca koonfurta soomaaliya kuwaasoo uu sheegay inay fuulinayaan danaha gaarka ah ee itoobiya xaqiiqo ahaana ah gumaysiga ay rabto inay ku qabsato soomaaliya macadka ayaa kaalinta koowaad geliyey ciidanka itoobiya marka laga hadlayo tirada ciidamada ee dowladaha kusoo duulay soomaaliya mid weliba oo ka mid ah dowladahaasi kusoo duulay soomaaliya waxa ay warbixintu tilmaamaysaa inaysan awood u lahayn dowladda federaalka inay waddanka ka saarto